waa tallaabo kale oo runtii wanaagsan oo horey loo qaaday in aan maanta aan dhagax dhigayno warshaddii burka soomaaliyeed oo muddo dheer kadib maanta lagu guuleystay in la dhagax dhigo waanu mahad celinaynaa wasaaradda oo runtii aad isugu hawshay maal gashanaysa intaba inaan wax soo saaranno oo aan warshadaheennii dib u kicinno oo ay shaqooyinkaay qaban jireen oo weliba si casriyaysan ay qabtaan waa tallaabo wanaagsan oo dhaqaalaha dalka iyo isku filaanshaha dhaqaale ee istraatijiga noo ah wax ka qabanaya waayo marka way mahadsan yihiin maalgashadayaashu wasaaradduna aad iyo aad bay u mahadsan tahay soo dhoweynta ay soo dhoweynayso dadka soomaaliyeed ee maal gashanaya dhulkooda wax weyn bay ka bedeli doontaa haddii ilaah idhaahdo baahida aan qabno ayada oo aan ognahay inta aan soo dhoofsanno iyo lacagta adag ee inagaga baxda bur inaan gudaheenna ka soo saaranno waxay keeni doontaa haddii ilaah idhaahdo horumar wanaagsan oo dhinacii dhaqaalaha iyo dhinacii bulshadaba ah ayay keeni doontaa ilaahay idankiis waxaan keliya oon rabaa inaan ugu baaqo dadka soomaaliyeed dowladdeennii dib bay u soo noqotay nolosheennii dib bay u soo laabanaysaa si tartiib tartiib ah marka si ay adeegyadii loogu talagalay ee loogu qabto waxaan dadka soomaaliyeed mar kale ugu baaqayaa inay dhammaan xarumihii dowladda ka baxaan ay u banneeyaan oo ay ay fursad siiyaan in shaqooyinkii loogu talagalay ay qabtaan xarumahaas inay adeegii guud ee dadka loogu adeegayay in loogu adeego inay awood u siiyaan janis hay-adihii mas-uulka ka ahaa in ay hormariyaan xarumahaas oo